magaalada beled wanaag xarunta gobolka hiiraan ayaa laga daafuray tartan kubadda cagta oo lagu maamuusaya bisha barakaysan ee ramadaan tartankan ayaa waxaa lagu daafuray kooxaha filtara iyo eles waxaana ka qeybgelaya labaatan kooxood oo ka kala socda aafadaha magaalada beled wanaag gudoomiyaha guddiga soo qabanqaabaya tartankan cabdikariin xasan cabdulla qalaad ayaa ka waramaya ahmiyadda tartankan isagoo u mahad celiyay cid kasta oo ka qayb qaatay tartankan koobkan koobkan waxaa ka qayb galaya labaatan kooxood oo ka tirsan degmada beledweyne iyo nawaaxigiisa runtiina macnaha koobkan waxaa kaalin mugla ka qaatay jaalidaha gobolka hiiraan america iyo yurub iyo africaba iskugu jiraan runtiina macnaha waxaa koobkan muhiimadiisa isdhexgalka bulshada iyo ramadaanka koobkii loogu talagal ahay koobkaana socon doona sanad walbana aan qaban doonno si ay isku dhexgalaan micnaha isha dhallinyaradeennay iyo micnaha iyo odayaasheenna aan wada baashaalno koobkaanana waa koob soco doono micnaha hadda wixii ka dambeeyo koobkaanana micnaha isheeg wax dad badan ayaa ka qayb qaatay sida micnaha saaxiibkay raaxeeye uu ka mid yahay dadka ka qayb qaatay saasee taana waa soo dhaweynaynaa cid kastoo haddana ka qayb qaadanaysa duu loo yidhaahda qaar ka mid a ciyaartooydii hore ee gobolka hiiraan oo ka hadlay furitaanka tartankan ayaa bogaadiyey iyagoo hadallo dardaarana u jeediya kooxaha ka qaybgalaya mar kastoo bil ramadaan la gaarana koob saas ayaa loo dhigaa haddee kolley ninkuu ilaahay ugu talagalaana qaadaya annagana waxay noo tahay maadaama hobbi sborts aan wadannahay annagana waxay noo tahay dhiirigelin bay noo tahay waana ku dhiirigelinaynaa ilmaha dheelayo dhallinyartae dheelayso ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inay guul ay noogu dhammaato tan kooxood oo ka tirsan naadiyada sayr-aada gobolka waxaana ka qayb galaa oo koobkan ka qayb galaya labaatan kooxood sidaa daraaddeed waxaan rabnaa marka lejanadii hore oo ay kubadda cagta ee gobolka oo joogo iyo rag fara badan oo ciyaarta gobolka ka mid ayaa koobkan dhiirigeliyey tartankan suurtageliyey waxaan kula dardaarmaa marka intii hore macallinka noo dhameeyey kooxaha dhallinyarada ah ee sboortiga dheelaa koobkan waa koob isdhexgal bulsho ah waxaa la rabaa marka in la sameeyo aadaab la muujiyo akhlaaq la muujiyo laga dambeeyo garsoorayaasha garsooruhu ma aha wax yani bini aadam waaye ma aha qof oo makiinad ah wax uu garsoorka arkaa u dhigi karaa wixii asaga u gooniya oo garsoorku arkana inaan ninka dhayada dheelaya bunu aysan cadifad qaadin ninka walaalkiisuna soo waxba gaarsiin inuu koobka ku bilaawdo si sharaf la sharafna uu ku dhammaado dhallinyarada waxaan ku wanaa marka inay had iyo jeer waa ku soo celinaa dhallinyarada banooniga dheelayso bifagoore ka dambeeya garsoorka iyo guddiga koobka wado ninkii wax qabo guddiga ayuu usoo bandhigi karaa wixii uu qabo iyadoo qoraal ah waana laga shaafina laakiin waxaan u sheegaynaa inay ilaaliyaan aadaabta garoonka aadaabka isboortiga garsooraha aysan waxba gaarsiin ayaga dhexdooda waxba isa isgaarsiin garsoorku wuxuu isaga arko isaga u jeedo uun dhigi karaa mogi wax kale lama dhigaayo insha allah bidnillahi kariim tartamada noocan oo kale oo sanad kasta lagu qabta magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa kaalin ka qaadanaya isdhexgalka dhallinyarada